الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah Ee, waa geeri mufaaji ayay ahayd ani shakhsiyan xala markii salaadda cishaha la tukaday kadib ayaan isragnay Een, xoogaa baan ka kaftannay labadannada haa waan kala tagnay xataa wuxuu ii sheegay walaal markii meesha ay ka tageen rag ay ku dhaheen biyahan aan ka leexanno ano- gaari aan raacno aan dhiiqada yaana marin roob jiro wuxuu dhaha anigu dhiiqadaa marayaa waxay noo sheegay hadhow markii meeshii la tagay wuxuu yidhi anigu dhiiqa mama arkininba marka imaam waxa- ninkaas wuxuu ahaa imaam saabir ah degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka oo maanta lagu aasay sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan waaligii hore ee wilaayada islaamiga banaadir oo xalay ku geeriyooday degmada jilib kelimaadkii laga jeediyey aaska sheekha ayaad maqli doontaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan tacsiyaha ka soo saartay geeridii ku timi sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan allah u naxariistee bayaankaasi oo dhammaystiran ayaad maqli doontaan saameyn intee ah ayay namiimadu ku yeelataa ukhuwada iimaaniga waa qodobka aan ku soo qaadan doonno caawa xalqada labiyo kontonaad taxanaha aan ku falanqayno arrimaha fasaahadiya ukhuwada iimaaniga dagaallo u dhexeeya jabhadda oromada iyo ciidamada etoobiya oo ka socda gobolka oromiya waxaa kaloo maqli doontaan khudbad uu shirkii nuqabada wilaayaadka ka jeediyey ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha mareexan xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeena caawa aan diradda ku saari doonno xalay degmada jilib waxaa ku geeriyooday sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan allah u naxariistee oo ahaa waaligii hore ee wilaayadii islaamiga banaadir haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan tacsiya ka soo saartay geerida sheekha bismillaahi araxmaani araxiim geerida sheekh abuu cabdiraxmaan allah ha u naxariistee alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman istana bisunnatihi ilaa yowmi iddiin ama bacd qaala allahu tacaala fii muxkami tansiilihi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
soddonka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo afar hijri dhanka kalena ku beegan afariyo labaatanka nofembar labada kun labiyo labaatanka waxaana ummadda muslimka ah guud ahaan gaar ahaan eheladiisa asxaabtiisa ardaydiisa mujaahidiinta iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah uga tacsiyeynaynaa geerida ku timid sheekh maxamed xasan cumar abuu cabdiraxmaan kaasoo xalay ku geeriyooday wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan allah u naxariistee waxa uu ahaa shaqsi uu allah ugu deeqay cilmi iyo alla kacabsi akhlaaq wanaagsan geesinimo deeqsinimo iyo jaceylka u gargaaridda diinta islaamka wuxuu soo noqday waaligii wilaayada islaamiga ee banaadir xilligaas oo lagu xasuusto sidii wanaagsaneed ee uu ugu khidmeeyey bulshada caasimadda iyo jihaadkii adkaa ee uu la galay saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaa la wada xasuustaa wacdarihii isaga iyo ciidamada wilaayadiisu ay ka dhigeen dagaalkii dayniile ee lagu dilay in ka badan boqol askari oo burundi ah sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan allah u naxariistee wuxuu si karti leh uga soo shaqeeyey makaatibta kale ah amniga tarbiyada iyo tacliinta iyo maktabka ta'hiilka ee mujaahidiinta wuxuu soo saaray boqolaal mujaahidiin ah oo saraakiil iyo mas-uuliyiinba leh kuwaas oo maanta kaalimo muhiim ah uga jira ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sheekha ayaa maalmihii dambe waxaa la soo gudboonaaday xanuuno waxaana xalay oo khamiis aheyd uu ku geeriyooday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaan allah subxaanahu wa tacaala uga baryeynaa inuu ajarkiisa weyneeyo camalkiisii wanaagsanaa iyo jihaadkiisana ka aqbalo uuna geeyo darajaadka sare ee jannaatul firdowsi al aclaa waxaan kula dardaarmaynaa bahda waxbarashada soomaaliyeed inay ku daydaan sheekh abuu cabdiraxmaan aqoontoodana uga faa'iideeyaan ummadooda muslimiinta ah waxaan sidoo kale kula dardaarmaynaa ardaydii sheekha inay sii ambaqaadaan jihaadkii sheekh abuu cabdiraxmaan ayna fuliyaan dardaarankiisii ahaa inaan marna laga tanaasulin u gargaaridda diinta islaamka iyo la dagaalanka cadowga kusoo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa haddaba sheekh maxamed xasan abuu cabdiraxmaan allah u naxariistee ayaa maanta lagu aasay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka haddaba goobtii lagu aasay sheekha waxaa tegay waryaheena cismaan dhuubow isagoona waraystay mas-uuliyiintii iyo qeybihii kala duwanaa ee kasoo qeyb galay aaska sheekha ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musamaa waxaan joognaa aaska sheekh abuu cabdiraxmaan hadda waxaan ku sugannahay qubuuraha magaalada jilib oo ay kasoo qeyb galeen dad aad u fara badan aaskiisa sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay maamulka islaamiga ee wilaayada jubbooyinka iyo kan degmada jilib sidoo kale waxaa xusid mudan in aaska sheekh abuu cabdiraxmaan hadda ka soconaya qabuuraha magaalada jilib ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad kala duwan ayaa ka hadli doona insha allah oo ay kamid yihiin culimada sheekh cumar ayaa ka laha ayaana la siiyey kelimada ugu horeysa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dembigiisii hore kii dambe allaha ka cafiyo qabriga allaha u waasiciyo ilaahayo intana dili in kaloo naga badanba ilaahu ergaan nahay ilaahu ergada naga aqbal ilaahu ergada naga aqbal ninkaas sifaad qurux badan buu lahaa sifaadkaas sifaadka helu jannuhu lahaa nin aamusan oo dhowrsoon oo xishood badan oo zaahid ah oo xalaal miirad badan oo qaanic ah oo naftu hadday ka baxayso qofna aan koob shaah weydiisanin bu ah ilaahay jannatul firdows allah ugu bashaarey amiir laga xishooduu ahay dadka ay la shaqeeyaan ay ka xishoodaan isagana ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ka xishooda allah ka dhigo innaguna walaalayaal geeri daba socotaan nahay khasaare maaha qofku isagoo camalkii ku dhex jira oo adkaartii haya oo qiblada qaabilshan oo qur-aankii iyo masaajidkii oo salaamatu sadrigiisu qalbiga ay ku jirto mu'miniinta qalbigiisu u waasacsan yahay oo sidaa uu xaalkiisu hadduu dhinto naxdin mala khasaarana mala idan marka waxaa weeye walaalayaal dhammaanteen aan isdiyaarino nin walba safaxaadkaaga dib ugu noqo mu'miniin waxaad wax ka haysa iska cafi adigana suu ilaahay kuu cafiyo alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum innagana walayaal waxaa weeye qalbigeenna aan dib ugu noqonno istikfaarta aan laasimno mu'miniin baana ibnulqayim baa wuxuu leeyahay saddex arrimood ayaanu adduunyada dhibaatadeeda kaga gudubnaa buu leeyahay ta koowaad waxaa weeyaan inaanu ibtilaa'aadka ku sabirno imtixaan baa inagu socotaan ibtilaa'aadkay ka mid tahay inaan ibtilaa'aadka ku sabirno inaanu nicamta ku shugrino inaanu dembiibta ka istikfaarsanno saddexda haddaan helno adduunyada dhibaatadeeda waynu ka gudbi karaynaa inaanu nicamta ilaahayna siiyo ku shugrino inaanu ibtilaa'aadka ku sabirno inaynu istikfaar la nimaadno wixii hore inaga dhacay aan istikfaar kala nimaadno intaas insha allahu tacaala waa intaynu ku guulaysanayno walaalkeen iyo walaalahan kale muslimiinta ila deriskaaba allah u naxariisto allaahuma arxam ya arxama arraaximiin allaahuma anqulhum min dayqi luxuudi wamaraakici duudi ilaa sicati alqusuudi fii sidri makhduudin وضلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم وتغمد برحمتك آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس قبرنا وانضوى ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدو الضمائر وتنشر الدواوين وتضع الموازين إله الدبدي هن فتنين إله شهادة نوغو ختين إله شهادة أضوء الله الرالكة إله نوغو ختين اللهم اجعل لنا الأثر وفي كلامنا الأثر وفي أثرنا الأثر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت markaana waxaa kelimad lagu soo dhoweeyey sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab janaasada ayaan kusoo wada tukannay kadib hadda ayaa la aasay kelimad ayuuna sheekh xasan yacquub cali halkan ka jeedinayaa kuna saabsan inta uu ka yaqaano abuucabdiraxmaan muddadii dheeraa ee uu kusoo jiray camalkan jihaadka ah iyo ugu dambeyn oo uu xalay ku geeriyooday magaalada jilib بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ولكن الله نحرسته إلهي سبحانه وتعالى دنبيس هدف أننا كين إلهي هدف سبحانه وتعالى آه، ولالك آه، محمد حسن عنشور رحمة الله عليه وحو كمد أها رجي عمل كان وحكا أساسي وكمد أها رنتي وياليجي لبعض قولك بنادر ayuu ahaa maaragtay xilli weliba adag ayuu waali ka ahaa gobolka banaadir soo maray iyadoo xamladii nihaayatulmuctadiin ay jirto waali ka ahaa gobolka banaadir waalinimada ka horna waad ogtihiinoo bahda waxbarashada gobolka banaadir raggii muuqmuuqday buu ka mid ahaa dadkii jaamacadka ka baxay ahidda ka dhigahayay ee waxbarashada xamar caan ka ah buu ka mid ahaa raxmatullahi caleyh raxmatan waasica intuusan waali noqonna waxaa weeye qaybo kala duwan oo camalku ka shaqeeyey waxaa weeyaan ragga amnigu la shaqayn jiray ayuu wuxuu ka mid ahaa dadka muslimiinta shaqooyinka gaarka u direen oo ka warqaba ayuu ka mid ahaan jiray sheekha raxmatullaahi calayhi kadibna waaliga gobolka banaadir ayuu noqday waxaa lagu xasuusanaya iyadoo xamar la leeyahay mujaahidiintu waa laga saaray ayaa dayniile salaadii ciidulfitriga uu ku tujiyey asaga iyo walaayadiis iyo dad shacaba waxaa weye geesanimo iyo rujuulnima lagu yaqaanay raxmatullahi caleyh raxmatan waasica sheekhu runtii qaybo kala duwan ee camalku ka soo shaqeeyey Ee, haddana waxaa u dambeeyey maktaba tarbiya watacaliim qaybta ta'hiilka ayuu ka shaqaynayay rag badan oo u ta'hiiliya laga yaaba halkaa inay fadhiyaan ama wulaad ay noqdeen ama qiyaadiin caskarina ay noqdeen uu isaga ta'hiiliyey ee maktabkiisu ay soo wada mareen qismal manaahij qayb buu ka ahaa dadkii manaahijta wax ka dejinahayay ayuu ahaa sheekha raxmatullahi caleyh raxmatan waasica nin dee siduu walaalkii sheegay aamusan oo aadaab badan oo akhyaar ah ayuu ahaa saaxiibadiis waxay yidhaahdeen abu cabdiraxmaan ninka isqabtaan nin dhintay buu ahaa macnaha ninka la kala reebi waayo abu cabdiraxmaan isku dhacaan nin dhintay buu ahaa macnaha tanazulka iyo tasaamuxa iyo maaragtay eh, wanaag wadaadka uu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ahalkiisa ahalka khayr badan ilaahay u sahalo daartii daarka khayr badan ilaahay subxaana watacaala uu geeyo dadkii xamar ka soo hijrooday buun ka mid ahaa guud ahaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi uma yudriku almowt faqad waqaca ajruhu cala allah waxaan rajaynaynaa dadkii shahaadada tamaninahayay buu ahaa inuu ilaahay gaarsiiyo yani manaazil shuhadaa inuu ilaahay gaarsiiyo Ee, runtii annagoo dhanna halkaas waan wada soconnaa dhammaanteenna waa wartegeenna anta hadda ha laxaaqay sooma hadda ha laxaaqay intay laag intay jirib dhismaysay intana way dhismaysay intay jirib dhismaysay intana way dhismaysay marka annagoo dhan xaggaan u soconnaa ilaahay aan ka cabsanno subxaanahu watacaala waxaan is- naftayda tiinan u dardaarmayaa qaafiladan jihaadka ah ee maanta ilaahay na haleeshiiyey labaatanka sannadood maanta maraysaa nin kastoo annaga naga mid ah darfaha haysto sida raggan oo kale ha ku tageen ku ku shahiidiya ku kaleba insha allahu biidin illah darfahan haysanno jihaadka iyo camalka aan ku jirno inaan dhex joogno aan ku jirno maslaxda teenay ku jirtaa annaga maslaxadeenni iyo danteenni iyo sharafkeenni aakhiradeenni adduunyaheenni iyo qiimaheenni inaan camalka aan laazimno ayuu runtii ku jiraa isagaa maanta dhulka hoos ka maray aan cafinno kulligiinana dee aan iscafinno ilaahay idinkii ilaahay darsi aan isku cafinno fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu weli waxaan ku sugannahay halkii lagu aasayay abu cabdiraxmaan markaana hal iyo laba aan siiyo dadkii ay muddada dheer isgaranayeen abu cabdiraxmaan sidoo kalena majaalaad kala duwan ay iskala soo shaqeeyeen hadda waxaa ili joogo abu muxamed oo isagana runtii aad ay saaxiib u ahaayeen abu muxamed soo dhowow inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalow cismaan baaraka allahu fiik waa mahadsan tahay hadda waxaan joognaa meesha qubuuraha ee degmada jilib waa meel ku camiran dad aakhare aaday waxaa ugu dambeeyey walaalkeen saaxiibkeen sheekh abu cabdiraxmaan ilaahay subxaana wa tacaala janiisa ugu bishaareeyo Ee, waa geeri mufaaji ayay ahayd ani shakhsiyan xalamkii salaada cishaha la tukaday kadib ayaan isaragnay Een, xoogaa baan ka kaftannay labadeenada haa waan kala tagnay xataa wuxuu ii sheegay walaal markii meesha ay ka tageen rag ay ku dhaheen biyahan aan ka leexanno ano- gaari aan raacno aan dhiiqada yaana marin roob jiro wuxuu dhaha anigu dhiiqadaa marayaa waxay noo sheegeen hadha markii meesha la tagay wuxuu yidhi anigu dhiiqa ma arkininba marka imaam waxa- ninkaas wuxuu ahaa imaam saabir ah muxtasiba waxaan ku xusuustaa yacni inta anigu hadda arkaya dadkan la shaqaynayay qof ka samir badan dulqaadka isagoo oo xanuunsan nin leyli nahaaran shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaala saaxiibkeena abu cabdiraxmaan jannada ha ugu bishaareeyo nin qaali ayuu ahaa waxaan ku xusuusanaa deganaa hadalkiisii deganaa iyo talooyinkiisii markii marka tala isma tala- tala- taladii fiicneed u bixin jiray aad u talo badan buu ahaa khibradna xambaarsan dee aqoontana muddo iyo silku tacliim muddo ku dhex jiray dhammaantiina darsi bay noo tahay waxa maanta amaasha aan hayno baan rabay ula tagaynaa ninka isagoo ku mashquulsan camal jihaadi ah oo mubaarak ah oo masiiri ah ayuu ku dhintay Haa, intii isbuuc ah shaquu ku jiray shaqadii isagoo ku jira oo aan dhammaystirin nacam shaquu ku jira oo uga soo tegay gurigiisii maaragtay xaafadiisii musaafir buu ahaa jilima degana marka asagoo musaafir ah ayuu maaragtay shaqo isagoo camal caama haya ayuu ku dhintay insha allahu tacaala ilaahay liiska shahaadada ha ku daro safra aan ku jirno ama aan joogna eh ama xa- aan meel u degayn joogna eh isku si qof u shaqeeya oo madaalo ah oo wax itqaaniyo oo wax suga tala badan mutawaadicna ah ayaan ku aqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto ehelkiisiina ilaahay samir ha ka siiyo أولا وحنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أبو عبد الرحمن إلهي نحرستي جنو واسع حسيو إلهي قبري سو واسعيو حقيقة أنا وحن نقاني إلى sagaashanaadkii baan isnaqaanay oo xaqiiqatan yani xarakadii eh, itixaad alislaami ayaan wada ahayn ilaahay u naxariisto eriya salaam masjidka la dhihi jiray masjid asalaam ayuu deganaa qeyrkeena de kolley nin intaas dacwada iyo saxwada waxaa weye nin baax fakulahu ahaa allah u naxariista raxmatan waasica xalay laba saac ayaa iskugu kaaya dambaysay isagoo fiican ayaan ka tegey maaragtay meel aan wada joognay xala toban saacna waa la ii sheegay maaragtay ilaahay ha u naxariisto mawd fajcu nagu ahaa xaqiiqatan Eh, runtii camalkan wuxuu ku lahaa maaragtay masiyaad yani aad cajiib u ah xagga adkaysiga iyo samarka iyo dulqaadka u lahaa duqaal wuxuu ahaa laa mathiila lahu ah yani waxaa laga yaabaa hadda muddo aan ka yarayn ilaa saddex bil afar bil inuusan reerkiisii iyo cidihiisan tegin intaana uu camal iyo jawlaad iyo maaragtay dacwo iyo dowlaad uu ku mashquulsanaa ilaahay maaragtay raxmadiisa ha siiyo Eh, runtii waxaan maaragtay uga tacsiinaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaan oo quyuurka ah gaar ahaana ciddiisii iyo reerkii iyo caruurtiisii ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto waa runtii wuxuu ahaa camalkaana wuxuu ku ahaa jabal Eh, raggu ay maaragtay ku daydaan saakadaan ay raggu dhaayeen maaragtay xaqiiqatan inta uu bishaan iyo labadii bilood ku horreysay uu qabtay ka qismi ahaan iyo maktabka shaqa uu ka hayay caalaa miisaankiisa xasanaadka yowmullaa yanfacu maalin walaa banuuna ilaahay ugu kabo yacni inta cimrigiisa kala bar waxaa la dhihi karaa dacwada iyo diinta iyo jihaadka ayuu ku soo qaatay ilaahay subxaana wa tacaala ha u aqbalo waa gutay ma calayka shay ilaahay subxaana wa tacaala annagana maarata bacdiis nama fidneey isagana allah u naxariisto walaalayaal walaalkeen moxamed xasan canshuur wuxuu ku dhashay tuulo la yidhaahdo dumaaye abbaaraha sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ama lixdan iyo kowdii ee muxaafadada ama degmada xaradheere ayay ka tirsan tahay ee gobolka mudug xamar ayuu u soo wareegay markuu qur-aanka bartay kadib adugu qaangaarkiisii wax ku dhow ee, kadibna magaalada xamar ayuu yimid xerow ayuu muddo dheer ka ahaa magaalada kadibna wuxuu ku biiray iskuulladii ee, carabta iskuulladii carabta ee xamar ka furnaa halkaa ayuu uga baxay waxbarashadiisii hore kadibna wuxuu noqday macallin ka mida macallimiintii xaramayn muddo dheer oo uu macallin ka ahaa meeshaa haddana wuxuu ku biiray maadaama bahda waxbarashada ee magaalada muqdisho uu ka ahaa dadka ugu firfircoon iskuul la yidhaahdo imaamu nawowi ayuu macallin ka ahaa ee, wuxuu ka baxay jaamacaddii maqdisho ee, jaamacatu maqdisho kuliyadda wuxuu ka baxay ee, luuqadda carabiga ayuu bartay ayadaas ayuuna daraasay jiray mar dambena macallin jaamacadeed ayuu noqday oo muddo dheer kadib ilaa wax ku dhow markii waaliga laga dhigayay marka insha allahu tacaala wax badanaa lagu xasuuso doonaa suhdigii iyo sukuudkii iyo xishoodkii iyo dulqaadkii iyo sabarkii iyo waxa weeye ee, madaale ayuu ahaa runtii safarkiisu wuu badnaa waxaasoo dhanna taxqiiqu tawxiid rafcu raayati laa ilaaha ila allah ayaa shaqadiisu ahayd maktab kasta ama makaan kasta ee camalka ka mid ah maanta dad uu soo saaray ayaa buuxinaya shaqadii uu banneeyey booskeedana ummadda inaan u buuxin annagana laka rabaa ehelkiisi iyo qaraabadiisiina inaanaan dayicinaana laka rabaa intaasaan kusoo koobayaa wasala allahu calaa nabiyina moxamed dadka halkaa ku sugan waxaa ka mid ah een, ogaaska een, beesha tunnay oo isagana een, ka mid ahaa een, dad markii ay saaki maqleen een, geerida abuucabdiraxmaan ka soo safray ee deegaanka kuuyabarow ee wilaayada shabeellada hoose ogaas kusoo dhowow halkaanan joogna ee aaska een, abuucabdiraxmaan iyo intaad ka taqaano jazaakum allahu khayr idaacadda candurus aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mahadda alle kadib een, wadaadka abu cabdiraxmaan waxaan isku barannay baraawe muddo hadda laga joogo toban sano ka hor abu cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin wanaagsan ahluddiin ah soo noqday waaliga banaadir isagoo markaas banaadir ka yimid ayaan isbarannay markaan isbarannay kadib wax badanaan tacamulnay wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo dhinaca cibaadadan aad ugu fiican culimo ah xalaal miirad ah waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan kale ugu tacsiyeynayaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed waxaan kale ugu tacsiyeynayaa dhammaan ehelada iyo qaraabada iyo carruurta uu ka tegey imaamooyinka horteenna allaha cafiyo annagana gadaashiis ilaahayna ma fidneeyo abu cabdiraxmaan geeridiis waxaan maqlay saaka salaad subax markaan ka soo baxay ayaa la ii sheegay ninkii abu cabdiraxmaan ahaa isagoo fayow neefaa qaban jirtay neeftiiaa ku soo kacday isla markii toban iyo laba saac iyo labaatan daqiiq markay ahaydna waxaan ka soo dhawaaqnay deegaanka kunyo waxaan soo aadnay meeshii uu ku dhintay oo ahayd jilib kadib cusbitaalka ayaan ugu tagnay isagoo jiifo oo markaas isagoo markaas la kafanay oo u imaanay wejigiis hanaloo furaan niri waa naloo furay waxaad ma mooddaa nin hurdaay quruxdiisii waan soo qaadnay waxaan ku dukannay kulanka sharcada ayaan ugu dukanay janaasadiisana aadaa looga soo qayb galay marka waxaan leenahay ilaahi ha u naxariisto horteena allaha ha cafiyo kitaabkiis midigta allaha ka siiyo jannatu firdos alla allaha geeyo annagana gadaashiis ilaahayna ma fidneeyo towxiidka allaha nagu sugo towxiidka allaha nagu dilo towxiidka allaha nagu soo saaro الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka dagaalla u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana lagu dilay afar iyo toban murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed kale maliishaad murtadiin ah oo ilaalo ka hayay xere ciidamada murtadiinta ay ku leeyihiin degmada garbaharay ee gobolka gedo ayaa lala beegsaday qarax xogan ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabo uuraal ayaa ku dhintay qaraxa waxaana ku dhaawacmay mid kale oo lagu magacaabo roobla cabdulaahi xaalado caafimaad darro oo saamayn ku yeeshay bulshada ayaa laga soo sheegayaa xeryaha qaxootiga ee kaakuma iyo dhadhaab oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haysato dowladda kenya kadib markii dad badan oo qaba xanuunka daacuunka loo yaqaano la dhigay cisbitaalada xeryahaasi dhakhaatiirta caafimaadku waxay sheegayaan in ay diiwaangeliyeen dad ku dhow toddobaatan qof oo xanuunka daacuunka uu ku soo ritay xeryaha qaxootiga islamarkaana la dhigay goobaha caafimaadka si loola tacaalo mid ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in xaaladaha ay diiwaan geliyeen ay u badan yihiin dadka nugul sida waayeelada iyo ilmaha yaryar hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa inta hadda maaragtay aan la tacaalno toddobaatan qof ayaa isbitaalka naga la soo seexiyey hadda waxa oo dhimashada maaragtay malahan bulshada iyo maaragtay isbitaalka ka dilaacay xaradana dhagaxley cudurka daacuunka loo aqaano maaragtay shuban biyooda bishii markay tahay taarikh soddon bishii tobnaad kaasoo aan ku xaqiijinay baaritaanka waxuuna saameeyey maaragtay dad oo ku dhowaad toddobaatan haddana maaragtay bukaanka waxa oo jiifa maaragtay goobaha karantiilkana waxaa waaye waxay dhan yihiin labaatan iyo laba qof aa jiifaan hadda waayeel caruur inkastay u badan yihiin maaragtay kuwa qoysaska joogaan oo bilcaanta iyo maaragtay caruurka marka taasna waxay tusinaysaa in maaragtay kolara uu ku jiro eh, qoyska inta badan xilliyada kuleelaha xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa laga soo sheegaa xaalado caafimaad darro kuwaasoo saameyn ku yeesha qaybaha kala duwan ee bulshada wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in magaaladaasi uu ka dhacay iska horimaad xooggan oo dhex maray laba maleeshiyo kuwaasoo isku haysta dhul dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay aagga hoteelka sugulle oo ku yaalla waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey ugu yaraan ilaa saddex qof ayaa ku dhintay dagaalkani halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo ahaa dhammaan maleeshiyaadkii dagaalamay waxaa weli magaalada gaalkacya laga dareemayaa xiise dagaal iyadoo labadii maleeshiya ee dagaalamay ay weli is-horfadhiyaan deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada ridada ah ee dalka ka jira ayaa had iyo jeer waxaa ka dhaca dagaalo dhex mara maleeshiyaad hubaysan kuwaasoo badankood isku qabta dhulalka dagaalada ka socda gobolka oroomiya ee dalka itoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka jabhadda oromada ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkaas dagaalada ugu xogan ayaa waxay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada wallooga iyo shawa ciidamada itoobiya oo kaashanaya kuwa gobolka ayaa loo daadgurayay furimaha hore waxayna dagaaladani imaanayaan iyadoo dowladda itoobiya ay sheegtay inay soo afjartay jabhadani dhinaca kale wakiilka midooda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa sheegay in dagaaladii labadii sane ee lasoo dhaafay ka socday waqooyiga itoobiya ay ku dhinteen hal milyan oo itoobiyaan ah ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa eritreya ayuu midooda afrika ku eedeeyey inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah qowmiyadda tigreega wakiilka midooda afrika ayaa sidoo kale goor dambe oo maanta ah ka degay magaalada maqalle ee caasimadda gobolka tigree waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey hogaamiyaha tigreega isla wararka itoobiya jabhadda t b l f ayaa ka biyadiiday in dagaalyahanadeeda ay hub ka dhigaan ilaa iyo ciidamada amxaarada iyo kuwa eritreya laga saarayo gobolka ma jirto hubka dhigis lagu samaynayo ciidamadeenna ilaa ciidamada eritreya iyo amxaarada ay ka baxayaan gobolka tigree sidaasi waxaa yidhi taliyaha t b l f tigreega ayaa ka baqanaya in markay hub ka dhigaan ay la kulmaan xasuuqyo argoosi ah oo uga yimaada ciidamada amxaarada iyo kuwa eritreya oo labadii sane ee lasoo dhaafay t b l f kula dagaalamayay waqooyiga itoobiya xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa saameyn intee ah ayay namiimadu ku yeelataa uquwada iimaaniga haddaba kusoo dhowaada xalaqada labiyo kontonaad taxanaha aan ku falanqayno arrimaha fasaahadiya uquwada iimaaniga xalaqaadkan waxaa inoo soo jeediyey sheekheena sheekh casaam abu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأين كدح جرني مفسدات الأخوة أين كدح جرني وأين كصوب حني مفسدته لحية بناد وكصاب سنيد التعيير والشماتة عاو إن شاء الله تعالى وحينو اسكرتاقي دونا مفسدة تضبية بناد oo ku saabsan dadka wax isku dira in warkooda loo dhagraarayo waxay keensanaysaa iyaduna in uquwadii ay fasaado ayay keensanaysaa namiima waxa weeyaan asacyu bayna annaasi bilifsaad dadka in loo kala warqaado warka markii loo kala qaadayana waxaa loogu kala qaadaya ay tahay in laysku diro oo dhexdooda fasaad la dhigo waxay keensataa namiimadu cadaawadiina quluubta dadka ay ku beerto ayay keensataa namiimadu waxay kala fogeysaa oy kala dishaa dad saaxiibba ahaa waxay kala dishaa dad shuraaka ahaayoo shaqo wadaagi jiray ayay kala dishaa waxay kala dishaa dad wadaagay nolol zawjiyo oo laga yaabo in badanoo ka mid ah nolosha adduunka inay soo wada qaateen ayay fasaadisaa waxay fasaadisaa namiimadu laba qaraaba ah ayay qaraabanimadoodii iyo gacalnimadoodii ay fasaadisaa waxay namiimadu fasaadisaa laba isticlaa ay isticeylkoodii ay fasaadisaa waxay namiimadu fasaadisaa laba usuro oo daris aha inay kala guuraan ay keensatayo darisnimadiibay fasaadisaa waxay fasaadisaa oo isku dirtaa qabaa'ilka ay namiimadu ay isku dirtaa shucuubta ayay isku dirtaa namiimadu waxay keensanaysaa weylaad ayay keensanaysaa waxay keensanaysaa dadka qaarkood in cawraadkooda bannaanka lasoo dhigo ayay keensanaysaa namiimadu sharka ay leedahay iyo dhibta ay leedahay shay lasoo koobi karo maaha kam waa kam guri cambirnaan jiray oo madda iyo tolka iyo dadweynuhu ay ku soo hirin jireen noqday guryo kharaaba oo lagu kala guuray liajli namiima lakala dhexdhigay dadkii joogay lakala dhexdhigay kam usura iyo qoysas ayaa jiray isku duubnaa oo maanta meelna aan lagu sheegi karin kam wa kam ayaa jirta arwaax barii'a oo ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa aanay ku bannaanay in la dilo lagu dilay liajli namiima lagu dilay waxalla waxaas oo dhan waxaa keensanaya maxay tahay waa namiimada iyo warka xun ee loo kala qaadayo ayay keensanaysaa dadka in la sixiro oo sixir lagu laayo iyo in laysku diro waa laba shay oo aan kala dhicin weeyaan soomaalida waxay ku maamaadaa sixir wuxuu sheega sixir waa ka daran yahay ayay idhaahdaan namiimadu waxay keensataa qofku inuu aakhiradiisa waayo naar inuu ku waaro in uu jannada uu ka qado ayay keensanaysaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xadiid laa yadkhulu ljannata nammaam qofka nammaamka ah ama qataadka ah ee dadka warka u kala qaada jannada ma gala buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalimaha ka mid ah uu soo maray laba qabdhi markaasuu rasuulku wuxuu sheegay labadan qabri dad ku jira in la cadaabayo waxa lagu cadaabayeen aanay weyneyn maana allaagta way ka weyn tahay laakiin iyagu inay ka tagaan culays badan kumay hayni maana laakiin waa dembi weyn oo culus cinda allahi tabaaraka wa tacaala laakiin iyagu ay deyn waayeen oo iyada inay deyn waayeen darteedba loogu cadaabayo laakiin shay maaha iyaga hadday ka tegi lahaayeen iyaga culays u keenayay maaha labadaas shay waxaa ka mid ah in midkoodu ahaa yamshi binnamiima dadka ayuu isku diri jiray warkana waa u kala qaadi jiray qisaba la wariyaayo ninbaa walaashii soo aasay baa layidhi oo soo duugay ayaa la yidhaahdaa kadibna alaab iyo shay qaaliya ayaa qabrigii kaga dhacay oo uu ku duugmay markii laga soo faaruqay qabriga ayuu xasuustay uu ku laabtay qabrigii buu qoray suu alaabta uga raadiyo markuu qabrigii dhammeeyo carradii ka soo wada saaray oo xabaalbilaashtii faaruquu ka dhigay ayaa waxaa ku soo dhacday alaabtiina uu helay ayaa waxaa ku soo dhacday bal walaashii xaaladdeeda inuu fiiriyo kadibna iilka ayuu furay wuxuu ku arkay walaashii oo holcaysa oo iyada dhanba gubanaysa ayuu ku arkay kadibna intuu khalkhalay ayuu degdega isaga xidhay caradiina ku gadiyey hooyadii ayuu u yimi wuxuu ku yidhi hooyo walaashay maxay samayn jirtay ayuu ku yidhi marka islaantii way meermeerisay maxaad aragtay maxaad aragtay kadibna warkii ayuu u sheegay waxay ku tiri walaasha waxaa lagu yaqaanay laba shay ayaa lagu yaqaan labadaas shay waxa weeyaan salaadana way dayici jirtay dadkana warka ayay kala qaadi jirtay ayay ku tiri marka maxay keensanaysaa dadkan in warka loo kala qaado adiguna inaad aakhiradaada weydid ummadna aad fasaadisid qofka muslimka marka waa inuu noqdo qof ka digtoonaada dadka namaamiinta inuu ka digtoonaado waxaanaad ogaanaysaa qof kastaoo warkuu keena adiguna war ayuu kaa qaadayaa waxaa jira dad loo yaqaana kuu sheekeeye kaa sheekeeye ayaa jira adigana warbuu kuu wadaa adigana warbuu kaasii wadaa khaliil ibni axmed alfaraahidi ayaa waxaa laga wariyey in ohan jiray man nama laka nama calayk waman akhbaraka khabara hayrik akhbarahu bikhabarik wuxuu ku ohan jiray qofkii adiga war kuu keena adigana warbuu kaasii sida abudardaa radia allaahu canhu ohan jiray aic akhaaka walin lahu walaa tasmac fiihi qowla xaasidin wakaashix wuxuu ohan jiray walaalka atee u dabacsanow qowl nin xaasid oo kaaga soo qaadina haw maqlin maana nin cadowa waruu kaaga soo qaadina haw maqlin allah tabaaraka wa tacaala ha inaga ilaaliyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag dhegaystayaal dhowaan waxaa soo ilaaday shirkii nuqabada kaasoo ka dhacay wilaayaadka islaamiga haddaba nabadoonadii khudbadaha ka jeediyay waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi macin haaruun ugaaska beesha mareexan
طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراق كم طال اشتياق
بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهل سبحانه وتعالى ay mahad xaqiiqo u sugnaatay noo suurogeliyey kulankan ilaahay baa ku mahadsan intaa haddaan ka gudba aniga mowduucaan yara taabanayaa ilaahay baana fadhiga noo suurogeliyey de kulankan golahu markay isu yimaadeen odayaasha dhaqanka wada tashi badan kadib waxaa soo baxay fadwadii culummada inay tahay fadwa sharcia waana guddoonsadeen inay qaataan meel mariyaan isloomaana guddoonsan qodobka labaad golahu way fadhiiseen way tashadeen bayaan lagu ayadaya fadwadii beelahana lagu baraarujinaya dalka marxaladuu maraya bay haddana soo saareen bayaankaas inaan culummadana ayadnay u istaagna meel marina iso iskuma waafaqsanin waxaa kaloon u sheegaynaa soomaaliya meel kasta ha joogta golaha maanta meeshan fadhiyo oo soomaaliyeed ayagaa matalaya soomaaliya nin dhaqanaho oo murtid ag taagan oo baarlamaan ag taagan oo xildhibaan ag taagan waxba ma matalo dhaqan maaha soomaali ma matalo beel ma matalo qoys ma matalo tuulo ma matalo ma isku raacsannahay haddaan ahay golihii soomaaliyeed waxaan guddoonsannay xasan sheikh iyo wuxuu wata iyo cidda la jirto inay beri naga yihiin ma guddoonsanne haddaan nahay golihii soomaaliyeed iyo beelaha aan matalna meel kasta ha joogane gaala naguma tashanayso gaala naguma tashanayso beelaha ama baay iyo bakool ha joogeena ama gadi iyo jubbooyin ha joogeena ama shabel iyo banaadir ha joogeena ama shabel iyo hiiraan ha joogeena ama galguduud iyo mulug mudug ha joogeena ama daafaha kenya etoobiya iyo cirifka soomaaliya ha joogeena soomaaliya dadkan baa matalo gaalana naguma tashanayso waxaan ka qaadanay go-aan waxaan ka qaadanay baraa-o waxaan qaadanay inaan godkay ku jirto aan ugu galno waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud iyo dadka uu watay sida horeyba loogu baaqay inay ilaahay u toobad keenaan inay dariiqiisa xaqa iyo diintiisa sharcigiisa kusoo noqdaan baan ugu baaqaynaa dalka ay gumaysiga geliyaan oy gaalada ku soo gurahayaan inay iska daayaan oo ilaahay ugu toobad keenaan waxaan leenahay haddayna ilaahay u toobad keenaynin lacagta aada guranaysaan ood maliisii beelaad ku aawulaysaan beelaha hanaga fidnaynin beelaha annagaa matalno waana wacyigelinay waana soo afjarnay cid war idinka qaadanay ma jirto lacagta aad aruursanaysaan eerboorka diyaaradaha ugu raaca filla soomaaliya xalana waa la gelaya insha allah waa la xoreynaya mardhow waa la geli
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى